mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ee ku sugan gobolka gadow ayaa waxa uu dowladda federaalka ugu digay ciidamo la sheegay in ay ka dejinayaan degmada beled xaawo si ay ula dagaalanto maamulka la baxay jubbaland koloneel aadan rufle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa uu tilmaamay in ay la socdaan wararka sheegaya in dowladda federaalka ay ciidamo ku daabulayso magaalada beled xaawo waxa uu ka digay in ciidankaasi la geeyo magaalada haddii tallaabadaasi la qaadanay ay mari doonaan halkii ay ku dambeeyeen ciidankii ay horey u geysay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose marka waxaan leeyahay madaxweynaha dalka weli madaxweynihii dalkan kuwa aqoonsannahay kaararkaad xoqonaysana horey baa loo soo xoqday waxaan hubaa marka haddii ciidama la keeno raaskambooni kii ka dhacday mid ka daran oo ka ceeb iyo khasaare badan bay la kulmi doonaan insha allah ceeb iyo ciqaab aan laga soo kaban baa lagala kulmayaa madaxweynuhu intuu fagaara soo istaagay biirgada waxaa iga haysato etoobiya waa madaxweynihii dalka maalma ka bacdina etoobiya asagoo lugaha ka dhunkanayo xamar ku casuunayaan aragnay khilaaf xoogan oo muddo taagan ayaa ka dhex jira dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland waxaana hadda saasaan colaadeed ay ka taagan tahay degmada beled xaawo ee gobolka gedo halkaas oo ay ku wada sugan yihiin xubno kala taabacsan dowladda federaalka iyo maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe